إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saake oo jimco aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah meydadka saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka jubbaland oo lagu laayay duleedka magaalada kismaayo ayaa lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose xildhibaanada baarlamaanka dalka uganda ayaa isfeeray taasoo keentay inay isgaarsiiyaan dhaawacyo adag mid ka mid ah maraakiista diraasaadka ee ka faalooda arrimaha siyaasadda lagana leeyahay qaaradda yurub ayaa sheegay in ololo dagaaleedkii xasan sheekh maxamuud ay awood kasii qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan toban ruux oo badan ciidamo booliis ah ayaa ku dhaawacmay shaqaaqo ka dhacday magaalada shiikha ee uu ka arrimo maamulka la baxa somalilan dowlad diini ah ayaa loo soo xiray qaar ka mid ah kawaaleyda deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door koroonaa warka yaga subax haatana u diyaar garoob ah iyagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijirada ay ku beegan tahay lixda bisha jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan sideedda bisha noofembar sannada laba kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan meydadka saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka jubbaland oo lagu laayay duleedka kismaayo ayaa lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose faahfaahinta warkaas waxaa la diyaara farxaan cali dagaaladii ka dhacay duleedka kismaayo ayaa waxaa jab xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada jubbaland ayadoo laga dilay konton iyo kow askari tiro intaas ka badanna looga dhaawacay weeraradaasi waxaa bogaadiyey oo soo dhoweeyey odayaasha deegaanka ayagoo sheegay in ciidamadaasi ay dhibaato badan ku hayeen waa kan mid ka mida odayaasha oo ku sugnaa goobta lagu soo bandhigay askartaasi waxaa wallaahi maanta alxamdulilah dhibaato badan oo gaaladan ay ku hayso ummadda muslimiinta waxaa weye maanta alxamdulilah waa laga gudbay waxaan taaganahay maalin farxadeed waa maalin weyn ee nimankii noo imaan jiray ummadda maalin walba afjoogan jiray waxaan ku idhaahdaaye masaajida iyo madaafiicda noogu dhufan jiray ee ummadda banaanka isugu soo bixin jiray maanta alxamdulilah baktigooda maxaa la yidhahdaaye banaanka lasoo waray ilaahay wuxuu usoo saaray rag ka hortaga oo ummaddana aad maxaanah u dhiirigeliyey in ay isugu soo baxaan oo ay banaanka fiirsadaan baktigooda korkiisa alxamdulilah maanta aadaan u faraxsannahay haddaan nahay dadka deegaanka ee degmada eewayaanta gaar ahaan baarxaane iyo maxaawaaxigeeda dadka degan aadan u faraxsannahay niminkaa waxaa nagu yaalay gacantoodaa nagu taalay maanta laakiin waa faraxsanahay alxamdulilah wixii hore ay nagu dhigaan waa ilowna suldaan macalin maxamed cabdi duubaa oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey weerarka ka dhacay duleedka kismaayo alxamdulilah khasaaraha halkaa lagu gaarsiiyey cadowga shale oo walaalaha ay ku gaarsiiyeen waxaa halkaas ku dhintay konton iyo kow askari toddobo ayaa ka mid ahayd saraakiil ah ilaahay baa subxaana wa tacaala ku mahadsan waxaa halkaas ku dhaawacmay toddobaatan askarta murtadiinta ka mid ah ilaahay baa subxaana wa tacaala marka nasrigaas iyo guushaas ina siiyey ilahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaa kaloo halkaas mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacala uu ka siiyey khanaa'in fara badan oo nooc walba leh ilaahay baana bixiyey subxaana wa tacaala ilaahay baana ugu mahadinaynaa inuu ilaahay noo siyaadiyo ilahayna noo barakeeyo walaalaha mujaahidiinta dhanka kale suldaanka ayaa bogaadin iyo duco u diray ciidamadii howlgalkan fuliyey iyo dhammaan askarta ku sugan aagaga hore ee dagaalka isagoona fariin u diray dhammaan muslimiinta ku sugan soomaaliya inay ka qayb qaataan halganka ka socda bariga afrika waxaan leenahay aflax alwujuuh hanii'an lakum ilaahay subxaana wa tacaala wejiyaashiinna ha wanaajiyo waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta inaad sabartaan oo dulqaadataan mujaahidiinta marka waxaan leeyahay tuquurta ku jiro inta kuwa ilaa iyo golis ilaa iyo laamo hanii'an lakum waxaad samayseen wax lagu farxo meel kastoo aad joogtaan gaalada waxaa weeye hala dhadhansiiyo ilaahayna subxaana wa tacaala ha laga baqo allah subxaana wa tacaala ku xirnaano muslimiinta waxaan leeyahay hala kaco hala kaco fadhiga halaga kaco soomaaliya fadhiga halaga kaco wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland weerar lagu jebiyo xildhibaanada baarlamaanka dalka uganda ayaa isfiray taasoo keentay inay isgaarsiyaan dhaawacyo adag warkaas waxaa la diyaara cabdiraxmaan beder buuq iyo fooda ayaa hariya kulana iskugu yimaadeen xubnaha baarlamanka dalka uganda kadib markii laba xildhibaan oo ku sugnaa kulanka isku gacan qaadeen feerna isla dhaceen sida laga dheehanaya muuqaal laga soo duubay howlka uu kulanka ka dhacayay buuqa ayaa dhashay kadib markii xildhibaan lagu magacaabo antoni yaakol oo laga soo doortay mandiqada waqooyi ee kilaaka uu ku fadhiistay kursiga xildhibaan kaleoo lagu magacaabo zaki waxaana taasee dhalisay in labada xildhibaan isku gacan qaadaan muuqaal ku baahiyey internetka ayaa muujinaya xildhibaan si adag loo garaacayo markii dambena ku dhacayo dhulka oo mirdaboolmaya iyadoo sidoo kale la arkayay haweeneyda afhayeenka baarlamanka uganda oo goobta ka cararaysa islamarkaanay ku geedaaman yihiin qaar ka mid a ilaalada gaarka ah war ka soo baxay guddoonka baarlamanka dalka uganda ayaa lagu sheegay in shaqada laga joojiyay ugu yaraan labiyo toban xildhibaan oo ka tirsan baarlamanka kuwaasoo qayb ka ah gacanka hadalka ka dhacay xarunta baarlamanka uganda isqabqabsiga gacanka hadalka ee xubnaha xildhibaanada baarlamanka ayaa dunida canka ah taasoo loo badanaya khilaafka iyo ismarin wayga siyaasadeed ee ka dhex jira baarlamanka kuwaasoo haddii ay kula kulmaan gudaha baarlamanka cid ka aragti duuban ku bilaabayo foodo taasoo sababaysa in lagu kala cararo gudaha xarunta baarlamanka halkaana uu ku baaqdo kulankii la yskugu yimaaday mid ka mid a maraakiista diraasaadka ee ka faalooda arrimaha siyaasadda lagana leeyahay qaaradda yurub ayaa sheegay in ololo dagaaleedkii xasan sheekh maxamuud ay awood kasii qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaaraha muxusen xasan warbixin uu soo saaray macadka diraasaadka yurubiyan council ee cilaaqaadka arrimaha dibadda magiciisana loo soo gaabiya e c f r ayaa lagu muujiyey walaac la xidhiidha korarka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka dowladda federaalka iyo ethoobiya kaasoo saamayn taban ku yeelan kara duulaanka shisheeyaha ee dalkan warbixinta oo uu qoray koraado kook oo ah qoraa ka faallooda arrimaha qaaradda afrika aqoonna u leh arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha horeyna ooga soo shaqeeyey dalalka kenya jabuuti iyo soomaaliya ayuu hoosta kaga xariiqay in marba marka xigta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku sii xoogaysanaysa soomaaliya wuxuu soo hadal qaaday qoraaga weerarkii duqaynta ahaa ee dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen xerada xalane kaasoo dhaliyey khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac axaddii aynu soo dhaafnay saldhig militari oo ku yaalla bartamaha muqdisho hoyna u ah mas-uuliyiin ka tirsan midowda afrika qaramada midoobay iyo hay-ado caalami ah ayaa la kulmay weerar duqayn ah durbana waxaa mas-uuliyadda sheegtay xarakada al-shabaab oo u xusul duubaysa inay ridda dowladda federaalka tanina waxay muujinaysaa xaaladda cakiran ee dalka iyo sida ay weerarada hubaysan ooga dhacayaan meel weliba ayuu yidhi qoraaga warbixinta warbixintan uu daabacay macadka yurubiyan council ee cilaaqaadka dibadda waxaa lagu sheegay inaanay wax natiijo ah xaqiijin ololo dagaaleedkii labadii sane ee lasoo dhaafay ka socday soomaaliya kaasoo lagu doonayey in lagu burburiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo meelaha qaar horumar looga sameeyey ololo dagaaleedkii lagu qaaday al-shabaab haddana weli gacanta sarraysa waxaa iska leh xarakada al-shabaab oo weli maamulaysa deegaano ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka ayay leedahay warbixinta qoraaga warbixintan qoray ee lagu magacaabo koorado kook wuxuu sheegayaa inay jirta cabsi xoog leh oo la xidhiirta inay al-shabaab isku ballaariso dhul hor leh maadaama buu yidhi ay isdiidan yihiin oo uu khilaaf adag ka dhexeeya dhinacyadii xulufada ka ahaa dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintan cusub waxay soo hadal qaadaysaa xiriirka iskaashiga xagga difaaca ee dhex maray dowladda federaalka iyo masar iyadoo tilmaamaysa in heshiiskaasi uu halis gelinayo mustaqbalka duulaanka shisheeyaha maadaama ethoobiya ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee ay ciidamadeeda qaybta ka yihiin isbahaysiga midowda afrika waxay leedahay warbixinta heshiiska masar iyo dowladda federaalka wuxuu sidoo kale iska horkeeni doonaa xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada taasoo keeni karta firaaq amni oo cidda buuxinaysa ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab duulaanka ciidamada shisheeyaha ee atmis oo wakhti ahaan ku eg sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun afar iyo labaatanka ayay warbixinta ay baahisay xarunta yurubiyan council on foreign relations tilmaamaysaa inay abuuraysa firaaq amni oo aanan ilaa iyo hadda caddayn cidda buuxinayso inkastoo diblomaasiyiintu ay ku dadaalayaan sidii loo dhisi lahaa howlgal cusub haddana qodobada la xidhiira maalgelinta iyo cidda ka mid noqonaysa ayaa saamayn ku yeelan doonta amniga soomaaliya mustaqbalka dhow ayuu leeyahay qoraaga warbixinta koraado kook khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka iyo ethoobiya iyo isku soo dhowaashiyaha alqaahira iyo filla soomaaliya ayay warbixintu tilmaamaysaa inay abuuri karto fursado ay ka faa'iidaysan doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ethoobiya aanay sinaba u oggolaan doonin inay ka jilballaabato dalkan halka masarna aanay u fududeen inay ciidamo kumannaan askari ah ka soo dejiso magaalada muqdisho haddii ay sidani wax ku socdaan waxay warbixintu ka digaysaa suurtagalnimada in soomaaliya ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay dalka afghanistan xilligii ciidamada maraykanka iyo kuwa naato ay iskaga carareen dalkaas haddii aan la qaadin tallaabo deg deg ah xarakada al-shabaab waxay ka faa'iidaysan doontaa kala qaybsanaanta iyo khilaafka jira taasoo horseedi karta fashil amni oo weyn oo saamayn kara mandiqadda geeska afrika iyo badda cas ayay leedahay warbixinta uu daabacay majliska yurub ee cilaaqaadka dibadda oo ah xarun samaysa diraasaadka ka faallooda amniga iyo siyaasadda in ka badan toban ruux oo badan ciidamo booliis ah ayaa ku dhaawacmay shaqaaqo ka dhacday magaalada sheekh ee uu ka arrimiyo maamul kala baxay somalilan maxamed ciise ayaa warkaas la diyaar ah waxaa weli deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimayo maamulka la baxay somalilan ka socda diyaargarow ku aadan doorashooyinka uu qaban doono maamulkaasi xisbigii kulmiye oo ah kan talada haya ayaa isku soo bax ka dhigay magaalada sheekh kadib waxaa ka dhacday halkaasi shaqaaqo taasoo sababtay in qolyo kale ay tuuriyeeyaan amaba ay shiidaan kuwaasoo iska soo horjeeda taasoo dhalisay khasaare kala duwan guddoomiyaha degmada sheekh ismaaciil xuseen cali oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in shaqaaqadan ay ku dhaawacmeen in ka badan toban ruux ee u badan ciidamada booliiska ee maamulka la baxay somalilan burburna uu soo gaaray tiro gaadiid ah waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya
maanta shaqaaqo ayaa dhacday waa maalintii labaad ee banaanbaxa xisbiga kulmiye u lahaa bacda markii ay dhammaatay xafladii dabaaldegu ayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye oo wadooyinka maraya ayaa waxaa ku kulmay shiid markii dambe adigu ku baahay degmada in badanna uu shiidkaas u socday ilaa uu gaadhay in la xakamin kari waayo uu faraha ka baxo boolis ka baxo wallaahi xaqiiqatan ma odhan karno ciddaasaa bilowday laakiin waxaan odhan karnaa un inay tahay in isku dhac laba taageeraan ilaayo hadda ma jirto laakiin dhaawac waxaa dhaawacan ilaa labaiyo toban qof sideed qof waxaa la keenay dhakhtarka oo siwaagasmaa cusbaaku ii sheegay afar xubnoodna hadda la soo wadaa waxaan u badanyay ciidamada booliska oo dhaawacyo dakharaa qaba oo mataqaanaa shiidkii sababay laakiin khasaaro kaleo intaa ka weyn ma jiro baabuur shiidku sababayna way jiraan oo ma ahan marka ugu horeysa shaqaaqooyinka noocan oo kale ah ay ka dhacaan somalilan warkaan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana dowro diini ah ayaa loo soo xiray qaar ka mid a kawaaleyda deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose warkaas waxaa sianba qaadaya mubaarak cumar dowradani oo iska kaashaday maktabka dacwada iyo kan caafimaadka ee degmada baraawe ayaa loo qabtay kawaanleyda iyo maqaaxileyda deegaanka kunyibarow ee wilaaya islaamiga shabeellada hoose dowladda oo socotay muddo afar maalin ayaa waxay ganacsatadii loo qabtay ku qaateen duruus caafimaad ah iyo mid sharci iyagoona si weyn uga faa'iidaystay dowradda gabagabadii dowladda lagu soo xirayay ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan sida culimo salaadiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horeen sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu dardaaran guud ah u jeediyey ganacsatada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah mahadsan muslimiin naga dhigay khatinka dowladda muddada u soo socotay suuqleyda qaybo ka mida khaasatan kawaaleyda iyo iyo waxa weeyaan dadka maqaayadleyda ah inay muhiim tahay gowracu in dowladdii lagu soo siiyey inay ilaaliyaan sharciga alle li'anna gowraca waxaa lagu bineeyey uunashneefkuna xalaal ku noqonahayaa qofka wax gowracahayo inuusan taariku salaad ahayn taariku salaad waxa weeye a'immada afartaa inuu gaal yahay laysku waafaqsan yahay gowraciisina ma ansaxay saa darteeda qof muslim ah oo muwaxid ah yaa la rabaa dadka inuu wax u gowraco habkii wax loo gowracahayana inuu wax ugu gowraco oo bismi illaahi allahu akbar neefkii lagu qalo maqaayadleyna waxa weeye cunto nadaafad leh inay la yimaadiin oo ay dadka muslimiintaa wax nadiifa ay ka gataan yaa iyagiina laga rabaa in wax la cuno waxna la cabo waa laysfaray kuluu washrabuu walaa tusrifuu iyadoo israafkii layska ilaalinayo marka cunno nadiif ah oo waxyaabihii walaayaadka laga mamnuucay ka maran sida miceeyaha oo kale ama maraqdijaashka waxyaabihii la mamnuucay ka mid ahaad ilaahay fadligii marka wax la karinahayo in maqaayadley ay waxyaabaha dadka ka ilaaliyaan waxyaabaha cudurrada laga qaado amaba bini'aadanka ku dhaca jirkiisa kow bay ka yihiin gaaladuna ay noo soo waarideen dadkuna ay leeyihin maceeyo weeye oo bariiska u maciynahaya ama raashinka u maciynahaya waxyaabaha in laga kaaftoo maxaa yeele qudaartii dalka ka baxday baaba dalkii noo taalla ilaahay fadligii iyo mannigii sidoo kale waxaa kelimad ka jiidiyey madasha suldaanka guud ee beesha tunne suldaan maxamed cabduqaadir waxa uuna la dardaarmay ganacsatada isagoona kula dardaarmay inay allah ka baqaan ayna ka ilaaliyaan bulshada waxaa dhibayo dowladda waxaa loo qabtay kawaanley iyo maqaayadley dowladdan muddooyin badanaa la qabtay waana lasoo celceliyey waana loo baahan yahay lagamana maarmo waayo dha waxaad tihiin bulshada indheheedaad tihiin haddaad tihiin ganacsatada kawaanleyda iyo maqaayadleyda iyo dadka gowraca gowracaas iyo axkaamtiisi iyo kulli waa soo qaadateen sheekh cabdiwelin khayr allahase wuu ka hadlay dadkana hadda xaqiiqdii waa dad ahludiina waxyaabo badan aan soo marnay maanta horumaraan joognaa haddaan walaayaad ka nahay marka kawaanleyda waxaan leeyahay ha la dadaalo ilaahayna uga baqa dadaala culimmadana waa idinla dardaarantay dowladna waa qaadateen waxyaabo badanaa la idinkala hadlay waxyaabahaas ku dadaala iska saxa maqaayadleyda markaan usoo noqdo ha la dadaalo ilaahayna aan uga baqno ilaahna aan uga dhowaano waxaa laydinka rabaa waxaad ummadda ka gadaysaanna wax nadiif ay ahaadaan waxyaabaha mamnuucaadka ah oo laga digay sida maraq digaagga maceeyaha waxyaabihii laga digayna in laga waantoobo sideedaba marka aan ku dadaalna wixii waddankeena ka baxay ilaahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay mandhar aaran oo degdeg allahna siiyo markana suldaan maxamed mayo oo ah hafayeenka nuqabada gobolka shabeellada hoose oo isna ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay gebagabada dowladda ayaa isna markiisa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey isagoona ganacsatada u sheegay in ay dadaalaan ayna ka faa'iidaystaan dowlaadkan oo kale alxamdulilah awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa allah maantana waa fujiyey ikhtisaamka dowladan oo maanta loo kulmiyey ganacsatadii hadday ahaan lahayd kawaanleyda iyo maqaayadleyda wax badan waa laydinku soo celceliyey dowlaadka waxaa laydinka hadafka loo leeyahay oo loo jeedane wax badan in la fahmo ayaa fiican maxaa yeelay waxay tahay maanta dadkii loo soo hiranayay oo maanta khutulduruuriga maalin walba loogu imaanaya ayaa tihiin kawaanleyda maalin walba waxa waaye albaabkoodii waa furan yahay oo ummadda dhan ayaa wax u soo doonanayso maqaayadlooyina sidaasoo kale kan safarka kan kale oo macnaha magaalada joogo dadkii loo soo aadaya ayay yihiin marka waxyaabaha laydinku soo celcelinayana waxay tahay in mar walba maxay ahayd dadkii ay macnaha maxay waxa u noqoto baraarujin qaar ka mid ah ganacsatadii dowladda loo soo xiriyey ayaa ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen dowladda iyagoona wilaayada ka codsaday in dowlaadkan oo kale loogu soo celceliyo anigoo ah sheekh nuur cabdulaahi xasan oo loo yaqaan dhanan dowladda noo socotay afartan maalmood ee maanta noola soo gebagabeeyey insha allahu tacaala aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii waxyaaba badan baan noola faa'iideeyey xalaasha iyo xaaraanta insha allah ku saabsaneed oo xadiiska nabiga alai salatu salaam uu ka wariyey nucmaan bashiir anaga hadda aynu nahay maqaayadleey oo noqsayso insha allahu tacaala awaamir badan baana la siiyey xagga nadaafadda xagga macnaha wacyigelinta xagga macnaha waxyaaba badan baan inaan la faray kuwa qaato oo insha allah ku dhaqma ilaahi subxaanahu watacaala halnaga dhigo waxaan ku qaadana macnaha maktabka caafimaadka ayaa jooga insha allahu tacaala oo noo keena fiidiyoyo badan insha allahu tacaala waxyaaba badan naga qaldanna tusiyey bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacay dharaw adow ahmed isaaq oo ka mid ah kawaanleyda suuqa geela qasho geelaan qalno oo dowladana naysii dowladana eed unku faa'iidni macnaha howlaha qaabka leenqalow caafimaadka neefka horta marka koowaad inay magac ilaahayda ka qalow hortabaan hayt haddana waana nanaysii adkeey qaabka neefka leenqalow ini miilin leenkagoorka kor neef aata e mase neef jirin iyo walaayadii dowladaas haniin qobati eed iyada yown anka mahadnagaana mar welbana ini dowladaas haniinna naga eedan unku faa'iidayana fadaan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe dardar gelisay dowlaadka diiniga ay u qabanayso bulshada kuwaasi oo loogu gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada
warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal saakay warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan waynaaga intaa